xilli khilaafka ka dhexeeya dowladda dhexe ee soomaaliya iyo maamulada dalka uu yahay mid aan xal laga gaarin ayaa madaxweyne farmaajo waxa uu ka dalbaday golaha wasiirada dowladda federaalka soomaaliya inay soo dedejiyaan ansixinta sharciga doorashooyinka taas ay dad badan u arkeen inay tahay tillaabo aan laga fiirsan maadaamaan laga talagelin dhinacyada siyaasadda uga soo horjeeda dowladda dhexe kuwaasoo doonaya in la isla meel dhigo hanaanka doorashada ee dalka dowladdu doorashada laba asbuuc baa lagu soo dhammaystiraya iyo bil baa lagu soo dhammaystiraya midna ma odhan karto dowladda doorashada ayadu keligeed ma lahan doorashada shacabkaa leh dowladdu shacabkay adeegayaal u tahay sidaa daraaddeed mar haddii gobolladii diidan yihiin xisbiyaashii diidan yihiin indhargaradkii diidan yahay aqoon-yahankii diidan yahay dee waxa soo socdaa waxaa weeyaan haddii dadka la qasbo qarax baa imaanaya dowladda marka waxaan leenahay dadka yaysa qasbin wixii suurtagala ha la qabto aniga waxay la tahay waxa suurtagalka oo la qaban karo ugu wanaagsan waxa weeye doorashada horta waa waa waa iyo labaatanka soo maahayn doorashadii waktiga marka laba asbuuc doorasho in lagu qabtaa waa in loo jig meeshuna ma ahan oo oo oo dictatorship maahan dowladdu waa dowladda muqorasiya ah dadku waa dad oo oo doorasho iyo cod iyo waxaas noocaas laga rabo meesha doorashadaa sheegaysa noocaas waxaa ku qaban kara ciidan sidii maxamed siyaad barroo kale koob iyo labaatankii koro sanoo kale nin dictator oo ciidan haysto amar ku bixiyo uu soconaya ninkaasa qaban kara doorashada noocaas oo kale ah laakiin dowladdu suurtagal maahan dowladdu wax way sheegi kartaa laakiin waxay sheegtaa qasab maahan inay waddanka ka dhacaan xisbiyada siyaasadda ayaa iyagu ka soo horjeestay doorasho aan laga talagelin inay ka dhacdo soomaaliya xilli doorashooyinka ay naga hareen xilli kooban iyagoo sheegay in doorasho ka dhacda soomaaliya u baahan tahay in loo wada dhan yahay sharciga ugu horreeya oo baarlamaanka la keeni doono noqon doonaa runtii dee madaxweynuhu maanta inuu yidhaahdo degdeg ha loo geeyo sharci marka la samaynayo madaxweynuhu xisbigiisa iyo howlihiisa asagu uu rabo ayuu mar walbaba rabaa inuu nugu jaangooyo shuruucda la samaynayo laakiin sharcigani waxay ahayd in wadatashigiisu uu maadaama doorashooyinku ay gobollada dalka ka dhacayaan xaqnay u leeyihiin in lagala tashado dowlad goboleedyada shuruucda intaan la samayn ka hor isla markaasna dhanka kalena xisbiyo siyaasadeed oo diiwaangashan ay jiraan oo aragti ka leh sharcigan ama sugaya doorashada ka dhici doonta soomaaliya oo wakhtigeedu dhow yahay dadka siyaasadda faaqda waxa ay qabaan in wax yar ay ka bedelnaa doonta doorashadii ka dhacday soomaaliya sideedii februaayo laba kun iyo toddobiiyo tobankiga xaadirka soomaaliya doorasho one bood one berson ah hal hal qof iyo hal cod ah kama dhacayso wakhtiga soo socda kama dhacayso sidii kuwa horeba ay ahaan jireen waxaa dhici karta markii ugu horreysay waxaa wax dooran jiray baarlamaanka nimankii oo kumeelgaariyaashii middii ugu dambeysay waxaa doortay wax konton qof oo loo soo aruuriyo sidaasah midda soo socotaana waxay la tahay inayna taa ka fogaan doonin wakhti cod hal qof iyo hal cod in la gaaro waxay ku xiran tahay dalku raas kamboone iyo raas caseyr inuu gacanta ku jiro soomaaliya waxay leedahay saddex kun iyo saddex boqol iyo soddon iyo saddex kilomitir oo oo badaa bay leedahay xaduuda etoobiya waxaan la leenahay lix boqol iyo lixdan iyo afar kilomitir oo xaduuda kenya waxaan la leenahay kun iyo lix boqol iyo lixdan iyo afar kilomitir oo xaduudan etoobiya la leenahay kenya waxaan la leenahay lix boqol iyo afartan iyo lix kilomitir oo xaduudahan la leenahay jabuuti waxaan la leenahay konton iyo laba kilomitir oo xaduuda cirka bad cirkeennu markaad eegtaan fura ayfoonyaashiina fiiriya jawiga soomaaliya qaaradda madow inta dayuurad marta iyo inta qadka soomaaliya dayuurad marta inta qadka soomaaliya martaa badan marka wamban wambood laga hadlahayo waa in intaasi gacanta dowladda xaduudiyaashaasi ay ku jiraan waa in qof kastoo soomaaliyihii meesha uu joogo uu hameenkii nabadgelyo ku seexdo salaadiina miiska dowladda riboorkiisu qofkaa saaran yahay hadduu miyi joogo iyo hadduu magaalo joogaba waddanku wuxuu xaalay ka dhacay waa inay dowladdu og tahay afar iyo labaatankii saac taa ma jirto sidaa daraaddeed taa macnaheedu waxa weeyaan wamad wamon ma dhici karo doorashada soo socda midda ku xigta midda kaloo ku xigta xataa inuusan dhicin baa dhici karta laakiin waxaa hadda dhici karoo shaqayn karaa waxaa weeye saad u tilmaamaysiin in konton konton baa lasoo doortay dadkii boqol boqol laga dhigo anigu sidaan aniga khibradeyda siyaasadeed iyo waayo aragnimadeyda dalkan aanu leeyahay siyaasadiisa dhaqankiisa diintiisa dhaqaalihiisa iyo mujtamaciisa aqoontaan u leeyahay waxa waaye in boqol boqol qoladii konton kontonka laga dhigay laga dhigo saas doorasho ah inay dhacdaa suurtagala laakiin marna suurtagal maahan one bood inay dhacdo